gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najaax ayaa dhagax dhigay dhismaha isbitaalka guud ee degmada wallaweyn oo isku tashi bulsho lagu dhisayo munaasabadda dhagaxdhigga isbitaalka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdiqaadir xubno ka tirsan dowladda hoose ee degmada wallaweyn iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmadaasi ibraahim aadan cali najax gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in maamulka gobolkaasi ay ka go-an tahay hirgelinta isbitaalka degmada wallaweyn annaga waxaa naga go-an ka maamul gobol ahaan sidaan maalin dhoweed bulshada horteeda ku ballan qaadnay isbitaalkan inaan xaqiijino in isxilqaan lagu dhiso taasoo ah amarka madaxweynaha uu soo bixiyey mudane cabdicaasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha koonfur galbeed taasoo ah oo wadatashi reer wallaweyn ay qaban karaan
wasiirka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdiqaadir iyo qaar ka mid ah xubnaha goobjooga ahaa munaasabada ayaa bogaadiyay dhigaxdhiga dhismaha isbitaalka reer wallaweyn marka guudhaan yoo iska duubun iyo maamulsho dowladdiyo guudhaan isbitaalkan ilaahay idin sheey in hay-adlan sugne gacabtiyo ka dhisadaan wala inka baaqayana bulshada guudhaan shaqaalaha isbitaalka dhisaw ciidanka qiibaku ey maalintiis kolke gudoomiyaha jadwal an soo biya ciidanka insha allahu sidai amniga an sugaanga haddana isbitaalkana dhismishay anku qiib qaadadaayan sida gudoomiyaha sheegayo wasaaradda caafimaadkana la xiriirni wasiirshe runtii usugna eedaana an bogaadiyay qiibana ku qaadada doon isbitaal hoob la dhisaa dhismaha shilahaysleyma ee qalaba fade daawi fade dhakhaatiira fade isbitaalka masaajid lamideeya gaariidda bannaanka jirto may ku codsadaane inta odayaal eh maamul eh taliyayaal ciidamo inta roogaan may ku codsadaane in ilaahay daaqta i siiy gacantiyo quunyaan baytullaahi kan baytullaahi la mideeya in muslimiintaas liin gargaaro dhiiggaas bannaanka ka dhimidoo hayo unuga dhiigbahay dhimidoo hayo umuli dhiigbahay dhimidoo hayto hamar la kulrooro in daaro korne may ku codsadaane in soo daaraan isbitaalkaas
run ahaantii yaboohii ugu horeeyey oo ay bixiyeen gudoomiyaha gobolka iyo wasiirka gudoomiyaha gobolkana kun iyo shan boqol oo dollar oo u deeqay in isbitaalka dhismihiisa dib loogu bilaabo sidoo kale wasiirka wasaaradda amnigana kun dollar isagana uu ku yaboohay haantii waa rajaynaynaa bilow fiican oo isbitaalkii isxilqaankiisa uu ku bilowday waa rajaynaynaa annagana ka bulsho ahaan iyo ka maamul ahaanba waqti walba inaan naf iyo maal u horno sida isbitaalkii aan ku bilaawi lahayn ama gabagabadiisii aan ku gaarsiin lahayn hirgelinta dhismaha isbitaalka guud ee degmada wallaweyn ayaa door muhiima ka qaadan doono sidii bulshada ku nool degmadaasi ay u heli lahaayeen adeegyo caafimaad oo taya leh